waxaan rabnaa inaan la wadaagno maanta oo ay tahay saddexdii march labada kun iyo lix iyo tobankii dadweynaha soomaaliyeed starka kan u adeego maadaama uu ku yaala bartamaha soomaaliya dhammaan dadka af soomaaliya ku hadloo dhan ayuu u adeegaa marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno arrinta ah xilli robaadyadii haddaan soo dhaafnay starka waaa roobkii wuxuu u geystay dhibaato aada u weyn oo la xiriira qaab dhismeedkiisa ilaa iyo marka dambe xataa aan ku dhawaanay shaqooyinkii intii muhiimka ahayd inay xataa in ka badan boqol kiiba sideetan shaqooyinka ay soo istaagaan oo qeybaha qaarkood biyihii inaan aadnay noo diidaan intaas waxaa noo raacda in wareegii amnigiisa ilaaliniya daydkiisii isaguna meelo badan oo kamidi in ayagana damage fiican u gaaray marka arrintaas way la soco la socotaa muxuaha dowladda hoose ee gaalkacyo gobolku wuu ogyahay xukuumadda dhexena way ogtahay marka waxaan rabaa mar labaad inaan xusuusiyo intii hadda aan sheegayba in xiriirrabaadkii guga uu nahayo wixii awal dhacayn ilaa iyo hadda aan waxba samayn marka waxaan u baahannahay community-ga dowladda shacabka qurba joogta banaanka jirta oo iyagoo gacanta is haysta institutionkan ummaddeena aada muhiimka uga ah oo maalmaha maalinta u yartaa qaabila ilaa lix boqol oo qof maalmaha qaarkood ilaa kun qof gaara dad gaara aan qaabilo sanadkii aan eegno bishii waxaan noqonaynaa markaan tiro koob ahaan waa shan iyo labaatan kun ilaa soddon kun oo qof sanadkii waa lixdan iyo shan kun ilaa toddobaatan iyo shan kun oo qof ayuu qaabilaa marka staalkana waa staalka ugu weyn oo mandaqada puntland ku yaal dowladda puntland waana staal u adeega dhammaan dadweynaha soomaaliya ku hadlo o dhan hataa waxaan sheegan karaa inaan nahay staal caalami ah maadaama hataan care iyo daryeel adeeg aan siino bukaanada dalalkaan dariska nahay sida ethiopia iyo kenya marka waa staal u baahan inta hadda aan sheego o dhan ay gacanta ka siiso marka hadda waxaan ummadda usoo jeedinaynaa dayaca ka muuqdo aad sawirada ka aragteen waa mid hadda inoo taagan haddii hadda roobka inoo yimaado raxmadda ilaahay ilaahay noo keene eedana dayacaas wuu sii faa'iidayaa marka waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka i dhegaysanaya oo ay ugu horeyso muxuu ahaa community ugu adeego starkani inay arrinta noocaasa qof walbaba uu tabartiis ka geysto inaan wax ka qabano waa arrin muhim inoo ah waa arrin ixsaasi ah staalkani waa staal publica oo dadweynaha u adeego aan waxba muxuu ahaa aan ka samayn faa'iidaha haba yaraatee inuu dantooda qabto maahane marka dadka u adeego marka inay wax usoo celiyaan ayaan u baahannahay waxaan si gaar ahaan asfarta ugu fiiraya waxa weeye dadka inta ilaahay wax siiyey oo business groupska inay iyagu ay u bilaabaan khayrka noocaasa inay soo dhaqaaqaan ilaa starkan waxa weeye waa meesha loogu adeego hooyooyinkeena ay ku umulaan ilmaheenna lagu daweeyo kena dhaawaca soo noda ama lasoma shilbaaba ku dhaca meesha wax lagu qabta weeye marka qof aysan gurigiisa taabanayn ma jirta waa hooyna ka dhexeeya waa daryeel nagana ka dhexeeya marka bulshada waxaan ka codsanayna hadii la yidhahdo sida ugu dhaqsaha badan inay response ka sameeyaan arrinta noocaana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu agas sida aan la socono isbitaalkan waa isbitaal weyn oo ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo waxaa jira dad aan aqoon isbitaalka iyo yacnaha muhiimadda uu leeyahayna aan fahamsanayn ilaa iyo inay u timaado ama ay ku timaado maahane marka ugu horeyn bal waxaad nooga warxaysaa isbitaalkan inta qaybood uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha kala qabto
staalkani waa staal guud oo waa staal muxuaha waxbarasho iyo cilmi baaris qeybuhu ka koomeeyaha waxa weeye waa qeybaha gargaarka degdega ah qeybta bukaan socodka dadka waaweyn qeybta bukaan socodka ilmaha yaryar qeybta bukaan jiifka ilmaha yaryar qeybta bukaan jiifka hooyada iyo cudurada dhalmada iyo cudurada muxuaha hooyooyinka ku dhaca habkooda dhalmada qeybta muxuaha nafaqeynta ilmaha yaryar qeybta muxuaha qaliinka guud iyo qeybta daweynta guud intaasoo qaybood ayuu isbitaalkan waktiga xaadirka ka samaysan yahay waxaan iyadana isku compoundin ahaan deganahay isbitaalkii kale oo t v-da oo runtii isaguna adeeg aada iyo aada u ballaaran ummaddeen u qabta